ninkan qur-aankaa ku adag qur-aanka intuu durkin doono xifdii doono u baran doono maca tafsiirkeeda qiyaamolilka habeenka uu tukan doono lacagta uu sadaqadaysan doono iyo inuuna hadalo wax aan dikri ahayn inaana ku hadal baa isku dayabo lidaalika sanawaat alakhiira wuxuu tegi jiray xaramka marka wuxuu yihi cidna ma aqaano cid aan aqaanana ma raaco xaramkuu tegayaa dabeetana wuxuu isku dayayaa kalaamullahi iyo hadalka nebi moxamed sala allahu alayh wasalam mooye inaana wax kale ku hadlo waxuu ku hadlaa ninkaasi waa qofay iska soo horbaxeen asalaamu calaykum calaykum asalaam malaigtu wax kale ka qor mayso maxay ku timid waa qorshe lacagtiisa meel buu isaga dhigtay ninkaas lacag badanna ma qaato lacag yarar buu qaataa boqolaal kumaan kun soomaaliya oo ka lacag badan baan garanaya waxba ma qaato dee ninkaasi waa maxaa la hada waa security qolooyinka albaabada ilaaliya wey ma garata inagu washmaan baan waa washmaan laakiin dee uu qorsheeye wuu qorsheeyey maxay ahayd ama man acطى wاtaqa وsadqa bاxusna fasanuyasirhu yusra fasanuyas waxaan u fudaynaynaa tii fudaydka badnayd wاladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waa loo dhibiri markaa lad iyo macaan ma lahu bihi aliim bu ku jira malahu bi aliim ayuu ku jira waa qorshe waa qorshe qur-aanka markaa olredy waxaan waa markaa waa qorshe meel yaal waa qorshe meel yaal laakiin hadduu qofku doonayo inuu iska socdo oo isaga oo khuurinaya oo riyoonaya uu ku toosa mawdku toosiyo mawdku ama uu argagaxo marka lagu dhaahdo dhiigga intii laga qaado oo dhiiggaaga very agressive cancer baa ku jira cancer aad u xun oo adag baa ku jira saddex bilood dhaafi maysid ama lix iyo toban bilood dhaafi maysid iyaga dee siday la tahay marka sidaa lagu dhaha qofku inuu argagaxo oo sakhfurullah subxana allah uu xataa qalqaldo argagax daraaddeed ila marka hore ninkaan diyaar mu ahayn waa meel wala u socon waa safar kadisa wey waa lagu kadiyey waayo ma balangaran ninkani ma qorshayni lidaalika bay saxaabadu iyagoo muusoonaya oo qoslaya adee u dhimanaya inagana ka xanuun yar lagu sheegaa ugu wareeraya ninkii hebel saasaa lagu sheego ama waxaa loo odhanaya hebel baa dhintay isagoo kubad ciyaaraya waa wiil yar ama hebel isagoo shaqada ku socdu dhintay alla wallahi ina yarba aniga maxaa dhacay shalayba halka nala joogay ninka ninka u baahan in lala yaaba waa kan yaaban ka u baahan in lala yaaba kan yaaban wey saa daraaddeed hadal shay ka koobaad haddaad doonaysa is bedesho qorshee qaabkaad isu bedeli lahayd waxaan soo socdana isku bedel waxaan soo socdana isku bedel koo waxaad isku bedeshaa bishaa ramadaan waxaad la saaxiibtaa qur-aanka ilaah salafku waxay odhan jireen man qara'a alqur'aana faqad kallamahu allah ninka qur-aanka akriya dhab ahaantii ilahay baa la hadlay ninka qur-aanka akriya run ahaantii ilahay baa la hadlay subxaana wa tacaala ka warran nin ilaahay la hadlo maalin walba oo la sheekeeyo bal arrintaa ka warrama so arrin cajiiba ma man qara'a alqur'aana faqad kallamahu allah sharaftaadao dhan halkaasay ku jirtaa wainahu ladikrun laka waliqowmika sوف تsألون وإنه قرآaنku لذikr لka شhرفka ku yah نب محمد صل سلم iyo qومkaaga وسوف تسألوuن نicمadaa weyn ee laydin weydiiyena laydin siiyena waa laydin weydiin doona maalinta قyam y marka waxa weeyaan قurآaaنka la saaxiib bش biشha رaمaضان siduu قurآaaنku وxu bedelo wax u bedela karaa ma jiro ilaahay سubحaanaه وataعaلى nabiga waxaa loo soo diray dadka inuu mugdiyada ka saaro kitaabu anzalnaahu ilayka litukrija annaasa min aulumaati ila nuur waa kitaabun kitaab anzalnaahu aan kuu soo dejinay ilayka adiga nabi maxamed waayo litukrija walaamu tacliil litukrija annaasa si dadka aad uga saarto min aulumaati ila nuur nuurka aad uga saarto qur-aanka la saaxiib bilaahi calaykum soo akrab ilghariib maaha nin aabbihii maala nin baa dhoofay hooyadii uu soo korsatay oo dahabkeedii u gaday markuu dhoofayey baa warqadu jirtay laakiin warqadda afkay ku qortay ma garanay warqadda hooyadii inuu fahmo ninkan iskuma dayo halkaasuu iska dhigaa uu eegaa halkaasuu iska dhigaa ninka maxaa odhan lahayd hooyadii waxay ka ashkatoonayso iyo waxay ka dalbanayso iyo waxay u sheegayso midna ma yaqaan ninkaas dadku way colaadin lahayen waxay odhan lahayen waa bimuntaha alcuquuq caqlina halkay ku dhammaato ninkani wey sucaalku ma saa maha ninka hadalka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray ee hadalkiisiia ee ilaahay la hadlayo een isku dayno inuu fahmo isaga maxaa umalanaysa siduu noqonaya markaas isaga ila ilaahay baa yihi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaal muxuu ku jawaabaya qofka maalinta qiyaama bal ilaahay baa yihi subxana wa tacala waan kula hadlay waxaa la odhan doonaa maada ajabtum almursaliin rususha maxaad ku jawaabteen ad ku awaabaysa haddaadan qur-aanka fahamsanin lidalika ba waxay dhahdeen ahlu lqur'aan marka laga hadlayo waa dadka qur'aanka fahma kuna camalfala kuna camal fala qofku wuxu ohanaya dee addunya ku mashuulsanaa adduunyo ayaa ku mashhuulsanaa runtii waxoo dhan wuxuu u noqonayaa aragtida aad ka qabta adiga adduunyada how do you see it sidaad u aragta adduunyada iyo aragtida aakhira aad ka qabto dadku adduunyada dee way yaqaanaan lidalikaba dee qorshaynaya oy macno u samaynaysa laakiin aakhare inta taqaanaa baa yar aakhare inta taqaanaa ayaa had iyo had u yar cali bn abi aalib baa wuxuu qubuuruu tegey cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu qubuurihii markii uu tegey ayuu qubuurihii la hadlay wuxuu ordadaya iska warrama kadaa ka warrama oo xaalkiina ka warrama oo sidaa ka warrama oo malkadaa uu aamusay wuxuu ihi ani haddaad i waraysataan buui waxaa idiin sheegi lahaa khabarkaan xaggiina ka hayaa waxa weeye xoolihiinni in la qaybsaday naagihiinni la guursaday guryihiinnina la degay guryihiinnina la degay khabarkaan idin haya waa intaas meeshaad ka tagteen weli ma aragtay family intay isu yimaadeen le awo weynin shanaad nimayow manaarbi ku jiraa mise janno anigo nin saasaa lagu sheegay ninkaan masaaj u dhisay awowiisa shanaad nin masaaj u dhisay maarata weli ama wax ugu daray ya aabbahaaba yar suma weli aabbaha waa la helaya iyo hooyada laakiin awoo waaga shanaad weli sadaqo meel maku darta waa lagu loobaya markaa dee maxaa inankaaga inankiisu kuloobaya kuiloobaya dadku markaa waxay mashquul ku yihiin oo munhamikiin ku yihiin waa tan dhibka ugu weynna waxa weeyaan adduunyada xaqiiqadeeda ma ynaa fahmin raggii saxaabadii baa fahmay aakhara xaqiiqadeedana ma ynaa fahmin lidalika ma ma alabnaaha ma ynaa raadinin ma ynaa raadinin hayga markaa aad ku bedeli kara ee koobaadi waa kalaamu rabi lcaalamiin isku day inaad kalaamka ilahay aad fahanto dibatnana aad ku camal fasho in la dhaha yusuf jambers oo qoleenkan soo islaamo meelahaasaad ka aragtaa baa laga yaaba ayaa wuxuu igu ihi hal shay baan la yaabaa mar walba waan yaabaa laakiin waa yaabaan iga baxaynin oon dhammaanaynin nabi maxaad la yaabtaa meel baanu ka wadanay mid oonu ka safar safar baan ka wadanay wado waxaan la yaabaa buuri kitaab qur-aan halkan ku haysta soo saaray inuu kani muslimiinta u yimid oo ayna doonayn ay fahmaan ninka kalaamka ilaahay u yimid oon doonayn inu fahmo nin soo dejinaad ku arsaa tafsiirka ma taqaana wuxuu wuxuu ilaahay kuleey ma taqaana wuxuu ku leey burmay soddon sano la muslim buu ahaa tuli muxuu qabanaya ninkan anigu markaa i weydiiye wuxuu leeyahy miyuu aaminsan yahay sar miyuu rumaysan yahay hadalka ilaahay fysics buu yaqaanaa chemistry buu yaqaanaa xisaab buu yaqaanaa af soomaaligu qori yaqaanaa boqol shay oo kale yaqaanaa gaardarawalnimadu yaqaanaa boqol shay oo kale oo macno aan lahayn marka kalaamka ilah loo eega buu yaqaanaa ninkan laakiin kalaamu rabbi alcaalamiin ma yaqaana okay meesha hadalka ilaahay aad dhigtay adiga in lagu dhigayso moog lidaalika baa dee culimmadu waxay dhahdaan haddaad doonayso ilaahay agtiisa saad ku tahay inaad ogaato adiga agtaada siduu ku yahay balanka waxaan u socdaa kalaamka ilaahay bisha ramadaan isku day inaad fahanto nebiguna sal allahu aleyh wasalam iyo dadkii hore ee saalixiintaha dhammaantood way ka tegi jireen wax walba oo kale bisha ramadaan qur-aankay saari jireen xoogga saari jireen qur-aanka ayay xoogga saari jireen nebigana jibriil baabuu iman jiray sida xadiidka saxiixa oo taqaanaan sanad walba bidaarisu lqur'aan oo qur-aanka la diraasayn jiray xadiidkaasi laba shay buu tilmaamay waa labada shay oon raba inaan hadalkayga aada ugu nacyo waa qur-aanka marka qur-aanka isku day bal ilaahay inaad fahanto axmed ibn xambal ayaa waxaan akhriyayey meel uu leeyahay waxaa ugu qariibsan ninka adduunyada yimid oo haddana ka tegay walam yaduq atyaba maa fiiha isagoo oon dhadhaminin wixii ugu macaana adduunyada oo waa maxay waa kalaamu rabbi alcaalamiin waa hadalka ilahi subxana wa taala waa hadalka ilahi laakiin halkaa iska buuxo rafkaa iska buuxo soma ogdin maalin inay iman doonto dadku ay soo toosi doonaan oo qur-aanka la rafcin doono baalasha wadacadada soo toosi doona so soma ogid in qur-aanka la rafcin doono soma ogid oo min calaamat saaca ka mid calaa kulli xaal qur-aankana maalinta qiyaama waa xujatun laka aw calayka ninba qur-aanka siduu ku yahay inbuuna maaratay raaxaysanaya oday aad qur-aanka u xaafid ahaa aduna nin erudiin ah baa waxaan ku arkay waddamadan khaliijka mid ka mid ah marka xanuun baa loo keenay dadka jooga dee khaliijku waxay jecel yihiin baasaboorka khaliijku waa adag yahay soo moogdo aduu adag yahay dee kuwii ku dhashay ku dhashay ku dhashay odayaashii beri hore dhoofay dee ma helaan saa kaama odayga baan kuha adeer ma jeclan lahay baasaboor kuweytiin lagu siiyo baasaboor soomaali baan kasoo su adeer kan baaban haystaa maxaan ku fadhiya maanta dhan quraan baa akhriya ninkaa waxba kama maqan inankiisaa meesha keenay meesha kuweydna waxba ma u arko xoolaha haystaanna waxba hotiilkii bilaash waa lagu siinaya dadku waa isku jarla waayo ninkan jadwal buu leeyo u dejisan jadwal baa leeyahay u dejisan wuxuu mashquul ku yahay aakhir wax oon dadku arag buu arkan kan deerfor wuxuu ku jiraa nicmo iyo janno inuu ka baxo una ogolan janno inaanu ka baxo una ogolan calaa kulli xaal shayga koobaadoo isku bedeli karta bisha ramadaani waa kalaamu rabbi alcaalamiin waa ta koobaad qodobka waan ka baxay horta qodobka meel fahmo de waad garanaysaan imika waan idin xasuusinaya qodobka labaad waa sadaqada sadaqadu nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam waasadaqatu burhaanun buur sadaqadu waa caddayn maxay caddaynaysaa iimaanka ruuxay caddaynaysaa inuu ruuxani mu'miyey bay caddaynaysaa midda kale nebigu wuxuu tilmaamay sal alla ly slam tasudu sabciina baaban min abwaabi suuq toddobaatan albaab oo albaabada waaweyn ee balaayooyinka ayay awdaa cabdullahi ibnu maalig muxuu yidhi markuu dhib ii yimaado sadaqaan bixin jiroo kaga bixi jiray ninkii u yimid ee ka soo baxa weyn ka soo baxay nabarka weyn ka soo baxayna waa ka yidhi orodoo sadaqa bixi orodoo sadaqa bixi calaa kulli xaal sadaqada anu waxyaabahan uga soo taagnaa waxaa ka mida waa taqaanaano barya waxaa jirtay tiviyada intii la fadhiisto lacag laga urun jiro masaajidda la urun jiray soo ma niman baa ila soo hadlay waxay idhahdeen niyow waxaan doonaynaa in san caawa lacagtii tv-ga waan siinay oo masaajidka lacagtiida waan bixinay tv-ga nimankii lacagta noo ururin lahaana way naga baaqdeen mashil baa ku dhacay ma garanayno noo fadhiiso tv-ga waxaan ku hyaare tv-ga ma fadhiisan kara halkaa intaan fadhiisto wa igu adagta maya waa fadhiisanaysa dinka lacagti waa khasaaraysa ar tv-ga ma fadhiisan karo maya waa fadhiisanaysa calaa kulli xaal toodii bay noqoto tv-ga imid fadhiista dadkii baan la hadla waxaan ku hyaaraha niyow meeshaan inaan wax idin weydiiyo anigu dee ma doonayo oo halkaa intaan fadhiisto nin weynoo caalamka o dhan waxbaraya ma doonayo dar ilaahay dantaa doonto aday ha kuu qarsoonaatay yaa masaajkaa wax ku sinay nin baa soo hadlay lacag aadu badan ma xasuusan intay ahayd ma soddon kun oo dollar bay ahayd sacuudigu ka soo hadlay laakiin wuxuu ihi sadaqada waad isku daweyn kartaaba ka mid ah hadalkayga balaayada ku haysataa iskaga xijaabi kartaa xoolaad ku heli kartaa maya sadaqada xoolaad ku heli kartaa calaa kulli xaal ninkaasaa soo hadlay wuxuu ihi kansar baa layga helay waana kansar xun nimayo sadaqadan waxaan ula baxayaa ilahayna igu caafiyo dadkii baa u duceeyey dadka dee islaamaha dhegaysanaya odayaasha dhegaysanaya carruurta dhegaysanaysa dadkaa dad saalixiin baa ku jira habeenkii dambe anigu maan fadhiisan tv-ga laakiin anigoo suuqa joogaa telefoonii soo dhacay waxay ugu dhaha niyow wuxuuna yidhi berri baan leeahay in layga qaado hubintii labaad tomorrow dhakhtarkaana u tegana waa dhakhtarka waxa weyaan waa hubintii labadu waa second opinion yani dhakhtar horaan tegey si aan hubiyo haddaa dhakhtar labadu waa layga qaado wuu soo hadlay ninka wuxuu odhaniyo baarki waxaa lagu yihi dhiiggaaga kuma jiro ee ninkii ma tahay mise mati waxay u qaateen ba nin cusub oo ninkii u eego meeshaydi haru aniga baasboortkiina waa ka documentigayga waa ka imanka waa qaadan waayo ninkii horeu ku noqday ninka horaa baaray kansar dhiiggaagu ma laha ninkiibaa tvga ku jira bay dhahdeen oo doonaya kula hadlo de aniga muxuu igala hadlaya maan fula ilaahay ha amdiy ilaahay ha xamdiyo ilaahay ha u xamdiyo aniga maxaan odhanaya isaga maya ilow ilow la hadal dee waxaan ku dhalan adigana saad shukri tukan annagana saad shukri baan tukanaynaa ilaahay aan loo xamdina subxana wa tacaala beri dambe ayuu nin la hadlay ninkii horta ninkii shaqadiisiibuu dee ku noqdo waa caafimaaday boqol kiiba boqol sad markaa dunuubtan iyo dhadhan la-aanta salaada aad dhadhamin ladahay qur-aanka aan kuu dhadhaminaynin waxaa faraha badan ee ku saaran dee isku furfur sadaqadan isku furfur masaajida la dhisaya ka qayb qaado masaakiinta wax loo ornay ka qayb qaado miskiin kalkaalka ka qayb qaado ceelasha laqodaya ka qayb qaado dadka dee ooman waxtar dadka masaajidka ka istaaga waxsii bishaa ku talagal calaa kulli xaal ku talagal dee nabiguna wuxuu tilmaamay haddaad xoolo doonaysana dadka qaar baa idhaa wadanku waa busaarado shaqo ma hayo soo ma haddaad doonayso bal u fiirsa xadiidka nabiga xadiid xadiidu qudsiga u fiirsa ya bna aadam in aadamow anfiq unfiq calayk waa shart wax bixi waxbaan ku siinayaa nin hindiya oo aada u caabida oo aanu jaarahay ee dukaan yaroo camiro bulay oo dadku marba kuyi ugu gaaro annaga magaaladayda waxaan ku leeyahay dukaankaagu waa camirayo dukaamada kugu xidhaana marboo la xidhaa qof cusba yimaada haddana waa la xidhaa way kacaano ya waa maxay wuxuu hi niyo aniga mar alla markii dukaanka aan arkaynu hoos u dhaco sadaqadan bixiyabu si xaggan ay u kaado anfiq unfiq calayk bixi buu ilaahay yidhi waan ku siin bixi waan ku siin midda kale hadalkayga waxaa ku koobaya hadalka masaajkan qof baa dhisay suma mise waa la isugu tegey kanada la isugu tegey rag badan baa ku darsaday sumaha raggaas way dhiman doonaan xatman dadka daaraha ka dhistay london ee daaraha ka dhistay new york ee daaraha ka dhistay carabaha ee daaraha ka dhistay halkan raggani istifmaar saxa bay sameeyeen maalgashi saxa bay samaysteen ragga kan dhisay sida aan ugu sujuudayno baa boqolaasaan lagu sujuudi doonaa insha allah may fahamtay waxa xoolahooda u halayaa waa tan waxa kalena dee niyo xoolahii dhibayba keenay waydinka arkayoo iminka dadka maxkamadahaas kula jira walaalaha waxaa cola un intii wax looga tegay intaan waxba looga tegin waa walaala intii wax looga tegayna maxkamadaas kula jira socan kama hebel maan tigi odayaashii ma u malaynaysaa inay wax ka tegi lahaayeen hadday isla yihiin xaruntiinaas ku daraysan ya bal qaar baa istooriyey shayga labaad isku bedelaysaa calaa kulli xaal waa sadaqada ka ugu dambeeya waa la aadaamay hadal dheer buu kan dambe u bahan yahy lakiin dee laba kelmadood baan ku gaabanaya jazaka allah khayr sheekhana hal khayr baan ku gaabanaya kan dambe ee ugu dambeeya waa muraaqabatullah waana arrin dadkii hore ay cajaayib ku ahay muraaqabatullahi muraaqabatullahi waa maxay waa ilaahay oo aad iska ilaalinayso ood muraaqabaynayso waa ilaahay ood aaminsantahay inuu ku arko markaad hadlayso iyo markaad sheekaynayso iyo meesha aad tegayso iyo waxaad jirto waa muraaqabatullah waa ilaahay oo dadka ka dooratay ood ku mashquushay dadka kale aad waxba ku filin waa ilaahay subxaana wa tacaala oo dadka aad ka dooratay dad ma baahni makhluuqaad ma baahni makhluuqaad ma baahni waxay idhaahdeen dadka muraaqabatullaahi ku dhaqma istaganuu ilaahay bay ku kaaftoomeen oo makhluuqaadka kaga kaaftoomeen lidaalika markuu allaahu akbar yidhaa ilmaad ka soo daadanaysa jidhkiisuna galyoonaya uu jiracyoona jirkiisu qur-aanka markuu sidaa u kala furo macaan buu dhex gelayaa ilmadu laabtiisay qoynaysa macaan oo dhan baa ku soo ururaya oo muraaqabatullaahi qofka hadduu muraaqabatullaahi uu ku dhaqmo ilaahay iska ilaaliyo waa maxay muraaqabatullaahi an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka ilahay inaad u caabudo sidii isagoo ku daawanaya ku arka haddau fiirso markaad been sheegayso ama aad ku kaftamayso warran haddaa ilaahay aad og tahay inuu leeya war hebelow waan ku arkaa dadka waad ka xishoonaysaa oo ma doonaysid beentaada inay ogaadaan maxaa aniga waad ogtahay inaan ogahay inaad been sheegaysay maxaad aniga hebelow aniga dadkan miyaa kaala liitay waxbaad xamanaysaa dadku waad necab tahay dadku inay ku gartaan inaad wax xamanayso xataa hadduu qofku dha warxanta naga daa waad isku yaranaysa xaaraan baad cunaysaa ma doonaysid dadku inay ogaadaan inaad xaaraan cunayso dadkaad been kaga qosuminaysaa ma doonaysid dadku inay ogaadaan inaad baa ilaahayna waa ku arkaa subxaana wa tacaala adigoo hebela oo waxaa ku sheekanaya hadalkiisa un baadan maqale lisaanulxaalku soma aha hebelow ana rabbuka maxaad iga dhigaysaa ahwana naadiriina ileyka ka ugu liita dadka waxa ku eegaya maxaad aan iga dhigaysa maxaad bini aadamka aan iga hoos marinaysa waxaan isleehay walaalayaal ninka muraaqabatullaahi ku dhaqmaa kowka wuxuu joogayaa isagoo jaliilo cadiim wuxuuna dhimanayaa isaga oo jaliilo cadiim waxaana soo baxayaa isaga oo jaliilo cadiim wuxuuna ag fadhiisan doonaa wuxuuna noqon doonaa أuلئiكa الذيiن أنcم الله عaليهم من النبيiنa والصديقين والشهداء والصالحين وxسن أuلئiكa رفيقا والسلام عليكم ورحمة اللaه وبركاته